wacan oo wanaagsan guud ahaan ummadda soomaalida ee ku sugan daafaha caalamka magacaygu waa cabdisalaam xaaji siciid oo ku sugan dalka maraykanka waxaan fursad u helay oo khadka telefoonka ku jira cabdikariin sheikh muuse qalbi dhagax oo ku sugan magaalada aadis ababa ee dalka ethoobiya kadib markii laga soo daayey xabsi uu ku jiray in ku dhow muddo sanada waxaan ka wareysan doonaa sidii looga soo qabtay dalka soomaaliya xarigiisii iyo sii dayntiisiiba cabdikariin soo dhowow aad baan kaaga mahad celinayaa fursadan qaaliga ah ee aada isiisay iyo waraysigan aad iga ogolaatay waan dhawahay aad iyo aad baan idiin salaamayaa walaalayaal su-aashayda ugu horeysa cabdikariin muddo ku dhow sanad ayaad xabsi ku jirtay ugu dambeyntiina waa lagu soo daayay farxad noocee ah ayaad dareemaysaa kadib markii aada xorriyadaada dib u heshay cabdikariim muuse walaa waad mahadsan tahay farxadda dadkaydu ay heleen iyo farxadda aan helay ay isu dheelitiran yihiin sidaad u farxdeen baan ugu farxay inaan mar kale dib igu soo laabto aawada anoo muddo toban bilood xabsi ku jiray aan helo xorriyadaydi aad baan ugu faraxsanahay waktigan aan joogo wakti ku habboonna way ahayd runtii marka dadkayga iyo aniga iyo guud ahaan waxay dhammaantayn ina wada tahay farxad cabdikariin sida aan la soconno dalka ethoobiya waxaa ka dhacaya isbedelo waaweyn oo uu hormood u yahay amaba uu horkacaya ra-iisul wasaaraha dalka ethoobiya abiy axmed haddaba adiga sii dayntaada kaalin intee la eg buu ku leeyahay ra-iisul wasaaraha dalka ethoobiya mase jiraan dawlado kale ama shaksiyaad iyaguna gacan ka geystay in aada xorriyadaada dib u hesho horta sii dayntayda alawal ilaahay baa ku mahadleh ilaahay baa suuro geliyey qadar ilaahay baa marka horena ku galay xabsiga iyo gacmihiisu kaydiiyey markii dambena ilaahay subxaana watacaala ayaa iga soo daayey intaa kadib qofka soo dayntayda lahaa in la ifasaxo xorriyadaydii laysiiyo ra-iisul wasaaraha isagaa lahaa cid kula talisay iyo cid kaleeto oo la kaashaday iyo cid ka codsatayna midna ma jirin isaga ayaa iska lahaa qabashadaydiina alla qadartiba ahay soo dayntaydana sidoo kale ilaahay baa awoodan iskale oo i soo daayey dhinaca kale ra-iisul wasaaraha waa qofka keliya ee hawshaydan sidan qorsheeyey ee go-aamiyey iyo ogolaaday xorriyadaydii dib igu soo celiyay waxaana la kulmay shalay taariikhdu soddonkii bishan hadda lixaad ay ahayd marka cid kale oo u kala tashaday iyo cid kale oo la qorshaysayna ma jiro muddana isbedelkan wuu waday waxaana lahaa baan filayaa qofkii ugu dambeeyey dhinaca ururka ogonlef xabsiga kusii jiray yaan ahaa marka hawshaas sidaas ahayd ra-iisulwasaaraha qorshaysay qorshayaashiisii bayna kamid ahay waxaana nahay qofka uu la kulmay si toos ee soomaaliya uu kala hadlay arrimaha masiirka ummadda iyo gobolkaba cabdikariin waxaa jira markii lagu xiray ummadda soomaalidu meel kasta oo ay joogaan aada iyo aad bay arrintaas uga dareen celiyeen waxaana jiray fikiro kala duwan oo mararka qaarkood jihawareer ka dhex abuuray soomaalida cabdikariin yaa ka mas-uula xarigaagii oo loo haystaa ama loo qabsanayaa sideese ayuu u dhacay xarigaagu waad mahadsan tahay xarigayga dee waxaa iska lahaa qoladii maamulkii farmaajo waxaa hawsheeda gacanta ku hayay hay-adda nabad sugidda oo sanbulisa madaxda ka ahaa kaalxaya iyagaa iga soo qabtay saddexdayn bay igu hayeen dhibaato badan bay runtii iigu geysteen markaa kadib anigoo ka tiinadaysanoo indhaduuban bay xamar ii soo qaadeen midka jilacow baa laigu riday saddexdayn baa laigu hayay kood iyo labaatankii bishii agosto ee sanadkii hore ayaa baadal salaad subax midka laga soo saaray anigoo indhaha ka xidan gacmahana ka xidan sidaasna laigu wareejiyey ciidamada etoobiya muddadii aan xidhnaa oo lix beri gudaheeda ahayd soomaaliya oo saddexna xamar ku xidhnaa lix saddexna aan gaalkacyo ku xidhnaa waxay la tahay mas-uuliyaadku way ogaan kareen sida madaxweynaha ra-iisul wasaaraha iyo taliyaha nabad sugidda iyo cid kale oo ka agdaweydba marka siday uga tashadeen iyo go-aanka qaabkay u wada qaateen ma garan karno laakiin mas-uulka ugu dhoya gacanta igu haya ciidankiisu haye maamulahaya hawsha waa taliya nabad sugidda sandareeshi madaxda kalena hadee waxaan filayaa al qiyaasi karaan inay taladu ka dhaxayso laakiin mid walba miisaanka doorku ku leeyahay bal waan ogaan doonaa insha allah muddadii aada xabsiga ku jirtay kasoo bilow gaalkacyo ilaa iyo ethoobiya wax jir dila oo weyn oo lagu geystay ma jiraan cabdikariim wax iga muuqda oo weyn oo saameyn ugu yeeshay ma jiro waxyaaba yaryar way jireen oo de iga gaadhay xagga dhinaca gaalkacyo qabashadeedii markii ugu horreysay laakiin intaan kusoo wareegay etoobiya wax dhib ah oo jibdil oo gaaray ma jirin wax jibdila oo ka badan dee qaabka aan u xidhnaa iyo sida la ii indhaduubayo iyo sida la ii katiinadeynayo iyo sida la ii gadaduubayo iyo waxyaabahaas ihaanadaas wax ka badan ma jirin marka taasna waxaa la qadaray un bay ahayd haddana waxaas oo dhan waan ka fiicnahay maskax ahaan iyo mooraal ahaan iyo caafimaad ahaan jir ahaan all waan fiicanahay xaaladoodu aada bay wanaagsan tahay waxaas oo dhan ilaahay waa aada caafi iyo aad cabdikariin haddii hadda lagu soo daayey oo banaanka aad joogto magaalada aadis ababana aad ku sugan tahay qorshahaaga mustaqbalku muxuu yahay oo ku xiga waxyaalaha aad is leedahay waad ku dhaqaaqi doontaa maalmaha soo socda iyo waktiga xiga maalmahan horta waxaan si diyaarin doonaa insha allahu tacaala safar aan sii mari doono nairobi markaa kadib waxaan soo booqan doonaa shacbiga soomaaliyeed iyo golayaashiisa oo runtii qabashadeedii xaraaladooda meel aada u badan ay gaadhay garab istaaga hiil iyo hooba aniga ilmahaygii iyo ehelkaygii iyo qadiyadaba runtii aada u garab istaagay waxaan nahay walaalka soomaaliyeed oo si fiican loogu hiiliyey waxayna dadka soomaaliyeed xaqi ugu leeyihiin insha allah inaan intaan gaari karana soo booqdo lasoo maaragtay farxadda la qaybsado sidaan dhammaantaan u faraxsannahay u faraxsan marka insha allah waan lasoo qaybsan doonaa inahaasaan soo hormari doonaa haddii aa la yidhaahdo yoolalaas intii aan ka gaari karo intaan soo salaami karo intaan dadka soomaaliyeed aan usoo taanageyin karo inahaas oo dhan waan marmari doonaa insha allahu tacaala safarkayguna wuxuu ka bilaaban doonaa cabdisaababta nairobi ilaa ina soomaaliya intaasaan mari doonaa wixii intaa iigu xigana waanu arki doonaa haddii aa la yidhaahdo wuxuu noqon doonaa socod booqasho iyo walaalaha soomaaliyeed inaan runtii qodo walba aan halkooda ugu tegi doono wixii suuragal ii noqda ilaahay waafaji cabdikariin waxaa nagu maqaalo ah in ay jiraan shirar ay leeyihiin mas-uuliyiinta ururka o n l f dhinaca kalena wararku waxa ay sheegayaan in ay dhacayaan amaba ay socdaan shirar u dhexeeya dowladda ethoopia iyo ururka o n l f haddaba fikirkaaga ku aadan arrimahaas muxuu yahay anigu mar walba waan soo dhaweynaya in lawada hadlo oo xaaladan in badan baa dagaalkani soo jiray dagaalkan qadiyadana waa dagaal wakti dheer soo qaatay oo isdhaxal reebay mar walbana u baahan in go-aan iyo xal siyaasiya laga gaadho marka waan soo dhaweynaya wax kasta oo wada hadalaho xal loogu raadinayo qadiyadaas muddada badan dagaalkeedu taagnaa dadkeediina iska rafaaday aad baan usoo dhaweynaya runtii waxaana ilaahay u baryayaa inuu najaxo wadahadal kasta oo waafaqsan nidaamka iyo xaqa oo laga galo qadiyadaas cabdikariin muuse qalbi dhagax aad baad u mahadsan tahay su-aashayda ugu dambaysa guud ahaan ummadda soomaalida ee ka dareen celisay xarigaagii aadkana ugu faraxday soo deyntaadii cabdikariin maxaad leedahay ama aad kula dardaarmaysaa ama aad ka codsanaysaa
waad mahadsan tahay su-aal fiican weeye dadka soomaaliyeed runtii iyadoon u kala hadhin ama shanta soomaaliyeed shacbigooda iyadoona u kala hadhin waxay ka diidiyeen kelimadii halkii igaga dhacday nimanka odayaasha ay sameeyeen runtii aada iyo aad baan ula socday xaaladda inkastoon xiliyadii hore war badan ka haynin haddana waan ogaaday gaarka dadku gaaday dadka soomaaliyeed waa walaaladay aada iyo aada iyo aad baanan ugu faraxsanahay sida ay igu hiiliyeen iyo sida ay ii garab istaageen waxaanan u celinayaa maxadaan wax soo koobi kara jirin ilaahay baa miisaankeeda qiyaasi kara iyaga iyo mas-uuliyaadkii gaar ahaan labada gole ee shacbiga soomaaliyeed golaha insheege sare iyo golaha hoose magacyadoona inta badan wada iga dambeeyeen baan filayaa aada marka horena ulama haysanin laakiin ayaguna dareenkooda muujiyay dagaal badan la galay go-aamo waaweynna soo saaray aada iyo aad baan ugu hambalyeynayaa aada iyo aad baan runtii ugu faraxsanahay tallaabada ay qaadeen ilaa hadda iyo fiirada ay muujiyeen aniguna waxaan u ballan qaadayaa inaan ahaan doono walaalkood garab taagan oo ula dhaqmi doono si sinaan iyo cadaalad ah oo ka fayow eex qabiil gobolaysi iyo qofshaqaraysi oo ii sinaan doonaan shacbiga soomaaliyeed iyo qof kastoo wanaagooda ka shaqaynaya salaantaydu ma aha mid dhammaan doonta laakiin waxay noqon doontaa mid weligeed taagan iyo inaan garab istaago qof kastaoo soomaaliya dhiban baan garab taagnahay kii xidan baan garab taagnahay kii baahan baan garab taagnahay kii ciil qabaan walaalkii hiil iyo hoola garab taagnahay marka dareenkaygu waa mid aan wax qiyaasi kala jirin aad marka qalbiga igu kusoo dhacdana runtii waan maaragtay waan fiiroodaa aad baan isu bedelaa marka dareenkaygaas oo sii socon doonaa insha allah laakiin hadda waxaan idin leeyahay walaalayaal guuleysta waxaana ilaahay uga baryayaa dadka soomaaliyeed ugu yaraan qalbigeygu siduu yahay qalbigooda in iyagana ilaahay ka dhigo oo u xaaraan qof walba hadday jiraan kuwa iga qalbi fiican oo iga maaragtay sawaabka iga dhow hadday jiraan ilaahay iyaga iyo anigaba inuu ka ugu wanaagsan qalbigiisa inuu inaga wada dhiga qalbigeenna oo walaalowna inahaasaan dheela aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa cabdikariin sheekh muuse qalbi dhagax oo khadka telefoonka igu warramayay isaga oo jooga magaalada aadisababa maalin kadib markii xabsiga laga soo daayey cabdikariin aniga iyo dhammaan ummadda soomaalidu waxaanu ku leenahay nasiib wanaagsan sidaas iyo nabad gelyo